kuwa ah laaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
kulan wacan dhegeystayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi waa barnaamijkii kaswadaaga oo toddobaadkii maraan isugu keeno cuquusha nool indheer garadka bulshada si aan iskula qaada dhigno dhibaatooyinka buuqda iyo xalkooda fursadaha daasoon iyo dabagalkooda waa barnaamij ku dhisan murtida tiraahda caqli rageed iyo caanidaadba waa la ururiyaa maadaama soomaalidu ku mahmaahdo maahan rag waa mudacyo badan yahay ma jirto meel kaga habboon madasha kaswadaaga oo aan isugu keenno aragtida iskasoo horjeeda ee iswaafajintooda lagu dhalin karo tali iyo tusmo toddobaadkan waxaynu dowladda ku saareenaa barashada xirfadaha ma tahay xalka dhabta ah ee shaqala-aanta dhallinyarada mise dhibaatadu waxay ka jirtaa fursadaha suuqa shaqada dhanka farsamada waa saacid aweys kusoo dhawaada kaswadaag
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogta gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarka isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
ogeysiis jaamacadda muqdisho oo lagu yaqaan waxbarasho taya leh muddo sagaal labaatan sanana ka shaqeynaysa waxbarashada sare ee dalka waxay ku wargelinaysaa waalidiinta iyo ardada soo dhammaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka iyo dibadda in jaamacaddu qaadanayso arday cusub sanad waxbarasheedka labada kun lix iyo labaatan labada kun toddoba iyo labaatan jaamacaddu waxay ku haysaa laba iyo toban kuliyadood oo ay hoostagaan in ka badan lix iyo afartan takhasus kuliyadda injineerinka oo ka kooban takhasusyada kale ah architecture interior design civil engineering iyo electric and electronic engineering kuliyadda dhaqaalaha iyo culumta maamulka oo ka kooban marketing banking and financy project management accounting procurement and logistics management business administration economics statistics and planning international trade and business iyo management information system m i s kuliyadda kombyuutarka iyo i t oo ka kooban combyuter science information technology i t enterprise networking geographic information system g i s software engineering iyo cyber security and artificial intelligency a i kuliyadda medicine and surgery oo ka kooban dawooyinta iyo qaliinka kuliyadda siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science public administration international relations iyo media and journalism kuliyadda culumta caafimaadka oo ka kooban clinical officer public health microbiology midwevery general nursing laboratory science iyo nutrition and dietetics kuliyadda daweynta ilkaha dentistry oo ka kooban qeybta daweynta ilkaha iyo afka kuliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka oo ka kooban agriculture iyo environmental science kuliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ka kooban sharciga qaanuunka sharciga iyo qaanuunka kuliyadda waxbarashada iyo culumta aadanaha oo ka kooban arabic language and islamic studies history and geography english and history english and geography social work math and physics biology and chemistry kuliyadda xanaanada xoolaha health and veterinary care kuliyadda duulista rayidka civil aviation management jaamacadda sanadkan waxaa ku cusub takhasuska cyber security and artificial intelligence a i oo ka tirsan kuliyadda computer science and i t fiiro gaar ah jaamacaddu sidoo kale waxaad ka helaysaa takhasusyo online ah iyo kuwo part time ah oo isugu jira bajular iyo diblomo sare shuruudaha ardayga laga rabo kow shahaado dugsiga sare asal iyo koobi labo afar sawir oo kalar ah nooca teesaraha ah saddex warqadda dhalashada afar warqad asluub wanaag ah shan bixinta lacagta isdiiwaangelinta diiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta maamulka jaamacadda ee kilomitr for maalmaha shaqaduna waa sabti ilaa khamiis saacadaha shaqaduna waa sideedda subaxnimo ilaa afarta galabnimo wixii faahfaahin dheeri ah fadlanka la xiriir whatsapp nambarka blas labo shan labo lix hal lix sagaashan iyo lix sagaashan iyo shan afar afar ama imailka info at mu edu s o ama admissionis at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne xalankeenan dadegay miyaydan dareemayn hagaag shaqala-aanta dhallinyarada waa mid ka mid ah caqabadaha uga weyn ee maanta taagan sanad kasta kumanaan ardayah ayaa kasoo baxa jaamacadaha dalka iyagoo wata shahaadooyin kala duwan balse marka ay suuqa soo galaan waxay wajahaan xaqiiqo adag oo ah helitaan la-aanta fursado shaqo oo dhab ah arrintan waxay dhalisay dood qoto dheer oo ku saabsan halka ay ka muuqato caqabada ugu weyn ma xirfad la-aanta ka jirta dhanka dhallinyarada mise waa suuqa dhaqaalaha oo aan awood u lahayn inuu qaado tirada badan ee kasoo baxaysa jaamacadaha dalka weydiimaha iyo in kale waxaan ku falanqeyn doonaa kaswadaag oo ay nagala qeybgelayaan saabiriin mukhtaar maxamed isaaq ibraahim axmed xamdi cabdalla cumar oo waxbarashadooda ku kabeeya xirfado iyo cali axmed maxamed oo jaamacad ka baxay sanad ka hor balse caqabad kala kulmay suuqa shaqada taasoo hadda ku kaliftay inuu xirfad barto su-aasha ugu horeysa haddaan cali ee kugu bilaabo jaamacadaha soomaaliya maanta ma waxay soo saaraan aqoon-yahano xirfad leh mise waxay bixiyaan shahaadooyin aan la jaanqaadayn baahida dhabta ah ee suuqa yani inta badan jaamacadaha wax xooga saaran waa knowledge base oo yani ku salaysantahay aqoon laakiin in xirfad ay xooga saaran way yar tahay xirfadda inta badan qofka asaa isbara markii yani oo jaamacadda ku jira markuu jaamacad ka baxa laakiin jaamacadiin hadda wadanka ku yaalaan way adag tahay in oo qof asoo skiil leh uu jaamacad kasoo qalin jibiyey haddii ay noqon lahayd yani skiliska qofka oo yani technicalka uu sameynaya oo kale waxyaabaha gacantu ka qabanay iyo haddii ay noqon lahayd kuwa softiga yani communicationka oo kale iyo speakingka yani inuu sameeya way adag tahay in maanta uu qofka yani asagoo full leh inuu jaamacad kasoo qalin jibin caliow jaamacad ayaa ka qalin jibisay marka muddo intee lagaa suuqa shaqada ku jirtay caqabadihii aad kala kulantay iyo haddii aad ku qasbanaatay inaad baratay xirfad aad maanta ku shaqaysato horta ugu horeyn yani qof markuu oo jaamacaddu kasoo qalin jibiyey uu soo aado suuqa shaqada yani ma ahan sidii u maleynayay iyo sidii jaamacadda kasoo baxay isku yani isma waafaqsana ugu horeyn haddoo kale markaa jaamacad kasoo baxay ilaa suuqa shaqada markaa soo aaday yani broses badan aa soo maray oo yani ay kamid tahay inaan shaqo badan aa raadiyey oo xitaa shaqada inaan raadiyey naftirka ay noqotay shaqa yani oo waa cilad ka jirta markaa meeshii aad tagay xaruntiina yani oo shaqada aa ka raadinaya su-aasha u horeys weydiinaya waxay tahay experiency maa leedahay experiencyga waa caqabad oogeyn so experiencygana yani inta badan ma khoseys inaa hore usoo shaqeyso projectiyo oo kale laakiin waxaa sameyn kartaa waxyaaba mashaariic oo soo samaysta oo kale yani portfolio fiican oo kale inaad samaysto oo kale kaas sameyn kartaa laakiin xirfadii oo ama skiliskii jaamacadda oo kusoo bartay yani maanta ma ku shaqeyn karin tusaale waxa uu fudud oo kale haddii maanta qof accounting uu kasoo baxay jaamacadda oo accounting uu soo bartay afar sano oo accounting uu soo baranayay afarta sano markuu accounting uu soo bartay markaa company ee aad taga companigaas wuxuu isticmaalay iyo waxaa jaamacadda kasoo bartay waa laba shay oo kala baxsan tusaale software qaar u isticmaalaa softwarada isticmaalaya yani ha noqoto cubic book oo kale p three ama jack e c ama hadda odo oo im- oo imaaday intaasaba jaamacad ma kusoo bartay oo jaamacad ma ku baraysa jaamacad keliya waxaa ku baraysaa accounting muxuu yahay iyo manual qaabka loo sameynayo Eh, haddii yani noqonayd oo kale eh, sida wax recording loo sameynayo oo kale transaction qaabka loo diiwaangelinayo so waxaasna yani iyo shaqadan isma lahan marka in maanta ay raahdo yani jaamacadkaa kasoo baxay isla markii shaqaa helay soo suurtagal ma ahan hal mid oo kale hal mid oo kale suurtagal ay ku noqon kartaa waa haddii qof yani adeerkii ama ama qof abtigii inuu kaxeeyey oo meeshaas uu yidhahdo fariisa markaas macquul inaa helo laakiin stiil ilaa haddeerta yani suuqa shaqada si sax ma u galin oo waxaa meesha ka maqan xirfad inaa barta so xirfadaas inaa bartin waa wax maanta aa raadinay oo xoog inaa saaraan rabo oo hadda barnaamijya qaar aa kasoo qayb galay inaa xirfadaas xoog saaraan Eh, halkan waxaa nagula sugan eh, saabiriin isaaq xamdi iyo suways oo dabcan iyaguna hadda eh, jaamacadaha dhigta marka eh, waxaan rabaa inaan siiyo eh, suways eh, jaamacadda maxaa ka barataa Ee, horta magacaysaa hore u sheegay suweys waaye jaamacadeedana waxaan ka bartaa cilmiga bulshada khaasatan social work and administration aniga social work waxaan ku dartay badanaa waxaan ahay qof communicationka jecel socialiste ah Een, mar horena soo bilaabay hadda bilaaw iima ahan marka aniga saasaa u doortay haddana waxaa rajeynaya inaa xirfadeeda bulsho dhexgalka aa sii kordhiyo intaan iyo inka fiican aa kasii gaaro sanadka jaamacadda ahay waxaa waaye sanadka afraada hadda galaa semester seven saddex sana soo dhigtay marka suuqa shaqada u diyaar garoobeysa hadda haa aniga waa aaminsanahay suuqa shaqada inaa wax badan xitaa ka bedeli karo inkastoo hadda qofkii maadada oo soo bartay ee wax macnaa ee macno beelooyaan oo maxaa taqaana asal ee ahaan jirtay yaa taqaana oo adeerkaaga ah haddana ee noqotay maxaa jaamacadda kasoo baratay haddana waxay sii noqonaysaa maxaa xirfadoo taqaanaa marka haddana hadhow way isisii bedelay sheekadu maalin meela kasii dambeysa Eh, haddaan siiyo eh, xamdi dhankaaga dhankeyga waxaa bartaa een, computer science waxaana ku doortay waxaa jeclayay waxyaabaha ku saabsan computerka sida developmenty inaa coding qor systemyo sameeyo yeerka ah waa second year intaasaan ku doortay isaaq adigana ani jaacad waxaa ka bartaa social work ee, waxaana jeclaa inaa bulshada ka caawiyo dadka bul- inaad ka caawiyo dadka ee, iyo qoysaska la dhibaatoynaya maxaa la yidhahdaa xaalad caafimaad ama xaalad qoys oo diversity ha ahaato ama wax kale ha ahaato iyo sidoo kale waxaan ahay marka ani ahaan isfiiriyo qof psychologista ah inaa ayaa isku maleeya oo cilmigaasa zaaid u jeclahay marka jaacad intaasaa ka bartaa Eh, dhankayga waxaa joogtaa eh, saabiriin oo iyaduna isku diyaarinaysa dhan- dhinaca xirfadaha inay iska dhisto Eh, maxaa kugu dhiirigelinaya hadda inaad iska dhisto dhinaca xirfadaha oo yacni aada xoogga saarto Een, hortii iskool markaa soo dhameeyey kabacdii mm, jaamacad markaa ka leysto waxaa fiican inaa baratid waxaa jeceshahay oo aa beri kamaana ku shaqaysan kartid aadana ka daaleynin Een, waxaa igu dhaliyay inaa xirfado bartana waxay aheeda saa ku ogaado waxa aa jeclahay inaa barto mustaqbalka aa ku shaqaysto Een, xirfadana waxaa waay shay muhiim ah sida hadda dhalinyarada iyo dadkan ay sheegayaan xirfadda waxaa waay aasaaska koowaad oo lagaa rabo qof jaamici ah oo maanta jaamacad soo dhameeyo oo dibloomi wax walba bato aa maanta waxaa la lahaa xirfad noocee taqaanaa ama xirfad ma leedahay so waxyaabaha ugu badan oo igu dhaliyo waxaa waaye in aan muxuu ahay aa ogaado meesha aa ku fiicanahay ama markaa jaamacad bilaabayo sheyga aa ka bilaabayo jaamacaddaa siigta aa ku baranayo saabiriinay eh, dabcan jaamacadda intaadan galin oo aadan dooran hal sano ayaad waxaad u fikiraysaa sidii aad ku ogaan lahayd takhasuska kugu habboon oo aad baran karto oo dabcan ku kaabaya xirfad ahaan haa dabcan marka maxaa kusoo bax hadda walaahi waxaa ii soo baxday takhasuska aan jeclahay inuu yahay isdhexgalka bulshada iyo caawinta bulshada kaasoo dadka ay u yaqaaniin social worka so waxaa rabaa inaan barto jaamacadda sanadkan hadduu ilaahay idmo een, ah, takhasuska social work waa tahay eh, suways aan rabaa inaad siiyo Eh, suways eh, dabcan sanadkii afraadaa tahay hadda aqal jibinaysaa Eh, suuqa shaqada iyo caqabadihiisana hore waa u maqli jirtay eh, sida aad qiyaasaayo Eh, xaggaaga ka waran eh, maxaa diyaar garoowa oo samaysa ilaa iyo hadda bismillaah waa mahadsan tahay haddii loo xagga suuqa shaqada horta walaahi aniga waxaa waaye waxaa soo sameeya volunteerism badan waxaan tababar u sameeyay maadada aan dhiganayo iyo berri saa shaqada ku ahaa lahaa hadda qofka hadduu shahaado hele xataa oo jaamacadda ka baxo maanta c v intuu qaato tago waxaa la dhahay maxaa experience leedahay maxaa background oo volunteerism ama community service aa soo sameysay maxaa jiro marka backgroundkaasaa weli dhisooya aan sifigeyga qurxinooya ilaa saddex meelooda volunteerism uga soo shaqeeya ilaa meeshaan hadda ay ku jirto marka aniga waxaan dhisaa oo kaliya experiencegeyga badda hadda suuqa shaqada aan toos usoo galay ma dhihi jiri inaa galanna waa ku rajo weynahay marka maxaa xirfada ah oo hadda aada xoogga saareysaa xirfado ma jiraan ama farsamada gacanta aadaan farsamada gacanta haa aniga farsamo gacan waa leeyahay waa ku shaqeyn jira gelin inkastoo hadda mashquul saayid noqday waxaa kamid ah cilaansaarka make upka iyo timdabasta yani waxaa ka shaqeyn jira sheeg meeshaan cilaanka iyo lagu saaro bukeer sidoo kaleet maxaa soo ahay macalin iskuul oo bareefad maraa soo ahay macalin iskuul macad maraa soo noqday waxyaaba badan n g o kale waa kasoo qeyb galay oo ilaa todoba bil ah alaasna hadda wax la taaban karo ha ka sameeyay ma jiro laakiin experience badanaa kasoo helay haddii jaamacadda i dhamaatana waxaa aaminsanahay inaa bandar kasoo koraya xamdi yaasiina xamdi ma u aragtaa yani xirfadaha wax aan laga tegi karin yani markii jaamacadda lasoo qaato oo shahaado laga qaato xirfadaha inay yihiin wax aan laga tegi karin ma u aragtaa haa waa u arkaa sababtoo hadaa maanta wax u baahantay inaad samaystid ama shaqo aad tagtid maxaa xirfadoo leedahay keliya makuu makuu kaafinaysa waxbarashada jaamacad certificateka aad kasoo qaadatay waxaa u baahantahay xirfada adiga kastara aa shahaado kale ka wadatid ama aad taqaanid technical ha ahaado ama wax kale ahaado haaway kaa caawinaya inaad xirfad taqaanid marka adiga wax xirfada hadda aada xoogga saaraysa ma jiraan maadaama aada arrintaasba daraysan tahay haa way jirtaa xirfadaha jeclaya haddana aa barto digital marketingka iyo a a aa bartaa marka iyaga maxaa ku doorataa la dhihi karaa koos waxaa jeclahay marketing wax ku saabsan iyo communicationka dadka inaa qofkaana wax ka gadi karo marketing qaab walba ay ahaato aigan waxaa waaye maadada barto computerka science facultygaas ay caawinay waxaan siinaa isaakh dabcan adeega bulshada barta sidoo kalena maaragtay daneeya inuu dabcan dadka maaragtay ama qoysaska dhibaataysan u qareemo isaaqow taas marka laga yimaado ma jirtaa xirfado kale oo aa isku dayday inaad barato maxaa la yidhaahdaa ani ahaan markii loo fiiriyo dhinaca xirfadaha jaamacadda semester sanadkan ah semesterkan waxaa naqanaa semester seven sanadkii igu dambeeye waaye marka waxaa is leeyahay labadii sano lasoo dhaafay iyo saddexdii sano lasoo dhaafay waxyaaba badan oo aa ka jiifo oo dhinaca xirfada ahaa aa sanadkan xindhaa igu furmeen oo wax badan aa ka ogaaday maadaama hadda talaadii aad koo iyo tobankii bishaan oo agosto waxaan qaatay tababar ku saabsan networkinga isla maalinkii ku xigtoo arbacadii ahayd waxaan soo sameeyey networking oo sidaan u qaatay barnaamijka ahaa oo waa dhaqangeliyey haddeer hadda waxaa waaye shalay koo iyo toban sac iyo barme koo iyo toban sac maraa nambarka soo qaatay qofka waan uu soo sheegay waxaan ahay inaa soo shalaag ahay inaa jeclahay bulshada inaa u adeego hadda twenty four ruulka ahaa twenty four hour inuu ruulkaas inaa ku dhaqmaaraa oo koo iyo toban sac maanta markay tahay inaa afariin u diraa rabaa oo inaan inaas aragnaa rabaa oo maxaa la yidhahdaa oo aa kula kulmo waxaan barto aa u sheeg marka hore aa u sheegay marka waxaan rabaa inaan cali siiyo cali ma jiri kartaa hab loogu mideyn karo nidaamka waxbarashada jaamacadaha iyo baahida dhabta ee suuqa si aysan qabyo u noqon aqoonta la baro ardayga horta waxaa jira yani qaab badan la isticmaali kara soo hadda faculty walba wuxuu leeyahay yani waxyaabo oo skills oo gooni ah had tusaaloo kale ani waxaa soo bartay economics oo bad yani economiga wataa economics qof markuu soo bartay yani waxyaaba uu korka wax waxaa kamid ah researchka inuu qof si fiican u yaqaana waxaa kaloo kamid ah yani qofka inuu si fiican u yaqaano oo kale yani xogtii loo falanqeeyay waa skills qofka oo economistaha u isticmaali kara haddii noqoto marka yani in qofka oo faculty uu soo bartay skillska jaamacadaha waxay sameyn karaan in yani keliya oo yani xoog la saarin knowledge baseka oo qofka yani aqoon base xoog leh oo yani si yar xoog loo saarin practic la saara in yani maadooyinka oo kale marka la qaadanayo yani tusaale kale isbuucii laba maadadii oo kale laba xiis oo kale la qaataa hal xiis in yani la saara theoryga xiisad kalena in xooga lagu saaro bracticada bracticada yani ayna noqoto wax tus itaabsi ah oo qofka in la wada yani oo la keena meeshii yani tusaale oo kale haddii qofka uu yahay qof yani caafimaadka oo kale u bartay isbitaalada oo kale in la keeno yani oo si bractic u sameeyay had keliya jaamacada oo kale waxay sameeyaan last yearka qofka yani lix bil oo kale ama kuwa qaar hal sano oo kale waxaa la siiya internshipka laakiin waxaa ka fiicneed yani in halkaastan internshipkaas oo la siina oo kale in yani maado walba markuu qaato soo maadadii in oo qeybna uu ka qaato yani theory qeybna inuu ka qaato bractica oo saas liskuula wada soo markaas waxaa fududaanaya qof markuu uu kasoo baxaa yani jaamacad uu soo qalin jibiyey automatic si suuqa shaqada inuu imaado oo shaqo inacan inuu hore u ka qaban karo aysan u baahneeninba inuu shaqo uu raadiyo oo qofkaana qof yani xirfad yaqaana oo sidoo kalena wuxuu soo bartay yani si fiican u yaqaana asbaratic ahaan u yaqaanaa siyur ahaan u yaqaanaa waa qof markaas yani magaalka oo meeshura yani oo ka aadi kara marka waxaa fiican yani in labadaba oo laiskula wado keliya jaamacadda xoog aysan saarin siyuriga hadda badanaa jaamacadeen xoog waxay saaraan siyori laakiin waxaa sii fiican in qofka yani maadadaas oo ku takhasusay yani skiliskiisna in oo qofkan oo lagu soo daro ha noqoto yani waqti ha qaadato waxa yani caqabad ma ahan حتى هل سنة وكلا يعني ديب لو صدري لكن سنة كاس أو ديب لو صدري هنقطة سنة يعني فائدة بدن كينيسة هدينا قلنا هذا وكلا قفك عن إسكيلس في عين الله سمعي إساق هدي سيدة علي أول شيء قال سمعيه محاسو بحيا waxaan dhihi karaa waxaa soo bixi karo arday hal abuuryaal ah oo fikrado cusub keeno oo suuqa shaqada wax kusoo kordhiyo oo ayagii shaqo abuur sameeyo waxa meeshay ka sugi lahayn inay dad u shaqeeyaan waxaa soo bixayso arday ayaga maxaa la yidhahdaa hal abuuro ah oo ayaga loo shaqeynayo marka haddana waxaa soo kordhaba a i a soo kordhay oo waxyaabaha badan inta ugu badan waxaa la kuu fududeynayo wixii ba- waxa- wax walba aa u baahanta kuu fududeynayo hadda waxaa ugu waxaa ugu fudud maxaa la yidhahdaa oo ugu dhow oo aragti ah hadda maanta haddaa u baahato in scripti aad samaysid keliya waxaa kaga xigto bis inaa a i qortid scriptiga noocoo yahay waxa ugu baahan tahay iyo maxaa la yidhahdaa ee, dadka dadkaa rabtid inaa u gudbisid dadka noocay yihiin dadkaa rabtid inaa u gudbisid bis inaa ogaatid ay kaaga xirantaa bis haddii intaas aa qortid waxaa kuu soo baxaayo scripti adiga xataa caqliga diida maskaxda aan soo qabanaynin oo aa ku- oo kusoo saaraa marka waxaa u malaynaa waxaa isleeyahay ani xirfadaha hadda jaamacadaha inta badan waxaa lagu bartaa jaamacadaha inta badan boqolkiiba soddon laba macalimiinta boqolkiiba toddobaatan adaa wax isbaraysid waa marka self learning waa marka waa muhiim marka waa jaamacadaha in ardayda ay isbaraan wax oo xirfado ay bartaan oo wax ay sii kororsadaan waa waxaa isleeyahay waa aragti fiican waa isleeyahay haddii la maday lahaa ay isku madoodi lahayn xirfadaha iyo waxyaabaha kale isaaq maadaama jaamacadda aad dhigato welina aad ku gud jirto aragtidaada maxaa is leedahay dad badan ayaa een, aaminsan in shaqo la-aanta dalka ka jirta ay sabab u tahay aqoon-yahanada da-da yar oo aan lahayn xirfado toosa oo ay shaqo ku abuurtaan dhinacaas ma laga helayaa caddeyn dhaba Ee, wax cadeyna oo bruuf ah uma baahnaba taas Ee, sanad walba jaamacadaha waxaa kasoo baxo kumanaan ardaya kasoo baxdo markay ugu yartaa toban kuna jaamacad kasoo baxdaan is dhihi karaa still waxay rabaan waxay raadinayaan weli shaqo la-aan guriga hooyadooda joogaan weli weli waxay raadinayaan maxaa la yidhahdaa qof shaqo kaale shaqo kadaan qabo midda kale dhalinyarada waxaa ku yar hal abuurkia ku yar oo shir maalinle shir maanta shir aan ka qayb galaa waxaan ku maqlayay nin tiktora oo leeyahay wuxuu leeyahay dhibaatada jirta waxaa waaye jaamacadaha ma ahane waxaa waaye iskuulada waaye oo ardayda hadda wadamada horumara waxaa la- waxaa la sameeyaa wadanka intay maxaa la yidhaha ardayda ay primary yihiin ama secondary ay yihiin ardayda lasii go-aamiyaa waxay sii baran doonaan qofkan asoona jaamacad yaa iskuuluu soo dhameeyey meeshuu ku fiican yahay wuxuu baran karo haddad badanoo waxaa jiraan oo xagga waxbarashada ku adag laakiin ay u fududahay xagga mechanicska oo fududa oo adig kaaga maskax badan oo waxay qabanaa maskaxda inay kusoo dhicinay badan marka aan dhibaatada jirto waxaa waxaa is leeyahay caddeyn waxaa kugu filanba ardayda ardayda inta u badanoo maxaa la yidhahdaa suuqa shaqada taagan oo oo weli shaqo raadinayo haddii hal abuur yar ay sameyn lahayn waxaa isleeyahay baani ayagaa loo shaqey lahaaba oo ganacsatay ahaa lahaayeen way ogtahay wax marka ugu horeysa aad sameynaysid ee dhibaato ku- weyn kugu tahay oo waxaa waxaan waa weyn waa weyn is leedahay Dib- tallaabada ugu horeyso waay tallaabada ugu horeyso haddii aad qaado waxaan is leeyahay oo dhaqaajiso wax walbo farajka ilaahaayo waa imaanaya wax walbo niyadda in qor kheyr loo sheego wax walba ay dib dib ay iska ka hagaagi doonaan marka waxaa is leeyahay ani in dhalinyarada ay sameeyaan hal abuur haba ugu yaraatee oo maxaa la yidhaahdaa in ay sameeyaan inay kaba caseen xataa waa qabaa ani Ah, si aysan shaqo la-aan u naqanaa Ba- shaqo ma haysta haddii u dhaho shaqaa haystaa inaad dhahdo muhiim taas waa muhiim maxaas ma- ma lagu dhihi doono horta maxaa kasoo shaqaysay maxaa soo qabatay markaa lacag yeelito horta taas laguma dhihi doono ninkaan kacaseeyo kasoo bilaabay nolosha me- waxaaba adaa rol model naqanayaba muqarow waa tahay nimaa shaqaysan shaa waa ka xaaraan suweysa farta taagaysa ahay suweys maxaa ku dar lahay ustaada aniga waxaa ku dari lahaa horta dadka dhalinyarada way joogaan dhalinyaro xirfado leh aqoon leh cilmi badan ku duugan yahay sidoo kale waxaa jira goobo badan oo loo shaqo tago marka dhibaatada jirto ani ahaan waxay iila muuqataa in dadka shaqadoonka ah iyo dadka shaqada u baahanba ay is-aqoonin yacni dadka oo loo shaqeeyana dad mudan aysan u shaqeynin dadkii shaqada u baahnayna ayakana meeshii ay u dooni lahaayeen aysan aqoon marka aniga saasay ila tahay sabriin afar taaganaysa sabriin maxaa ku dar lahayd okay waxaa dhihi lahay waxaa waaye dhalinyarada oo xirfadda leh oo hal abuurka leh oo magaalada joogto waxaa jira fikrad ay aaminsan yihiin oo kala dhacsan fikraddaasoo ah wax ma qabsan kartidoo meel kasta qabiil ah layskaa rabaa taasi waxaa waaye fikrad oo qof kasta oo dhalinyaro ee hadda inta ugu badanaa ka hadleynaaye oo maskaxdiisa ku abuuran waaye qofka hadduu maskaxdiisa ama mindsetkiisa uu bedeli lahaay dhallinyaradana ay mindsetkooda bedeli lahaayeen oo qof kasto fikradihiisa oo kusoo dhaco oo yacni aamini lahaay inay maanta wax u qaban karaan ama wuxuu yaqaano oo maanta wax ku qabsan karo oo experience ku raadsan karo oo volunteer ahaan oo meelaha ugu shaqeyn karo maanta waxaa dhihi lahaay qof walboo xirfad leh ama xirfad yaqaan ah shaqo wuu heli lahaay
marka waxaan siinayaa cali cali maxay ahayeen caqabadii aada la kulantay intii aad ku guda jirtay shaqaraadinta horta caqabadaha yani inta badan waxaa ka fiirinaa mid horta aniga ugu salaysneeday oo yani aniga imaatay iyo mid suuq ka jirta haddii aa ka bilaabtan ani oo caqabad main igu ahayd waxaa ka mid ah in aan u diyaarsaneenin suuqaasa oo waxaa kasoo qalinjibiyey yani jaamacaddii markaa suuq imaadan skills loo baahan yahay soo skillskeena yani uma diyaarsanayn haddii noqon lahayd yani wax oo aan samayn kara ama xirfad aa ku shaqeynsan oo ku shaqeyn kara uma diyaarsanaynin haddii meeshii aad tagin caqabad kale u muhiim yani oo imaanaysa waxaa kamid ah in markaa meesha aad taga xirfadii aan aqoonin soo combaniga ima qaadanayo oo wuxuu leeyahy marka yani qof aan aqoon lahanin soo haddii si yira wax usoo barta laakiin practic ahaan uma aqaani marka practical marka meesha la sameynayana soo combany wuxuu rabaa qof yani quality leh oo fiican oo hore wax ka shaqeyn kara oo hore yani shaqada ka gali kara anigana uma diyaarsana taas marka caqabadaas horta anay oo iga imaatay oo taasna yani waxaa sababaya marka mid oo jaamacad yani ku beeskaraysneed waxbarasho oo bes theory ah iyo anigoon oo intaa jaamacadda ku jiray fikir aan ka haysanin suuqa shaqada qaabkee tahay iyo xirfad inay muhiim ay tahay oo kale yani waxaas aan niyadii ku jirin taa waa caqabad horta oo xaggay ka imaatay caqabada labaad oo suuqa shaqada ka imaatay waxay ahayd tahay anigoo soo qalinjibiyey jaamacadda kasoo qalinjibin suuq shaqada imaada suuq shaqada markaa imaada yani combany kasta u taga wuxuu leeyahay experience maxaa leedahay waa la ogyahay inaad jaamacad kasoo baxay experience maanta yani aad sameyn karin way yar tahay haddana kaaga sii daran combany qaar waxay kuu xujeynayaan waa inaad three years experience inaad leedahay soo saddex sana hadiiba experience ay oo sameyn lahay jaamacad ma u aadi lahaynba caqabad taas waay marka experiencega suuqa shaqada marka loo fiiriyo qofkan maadaama fresh uu yahay hadduu jaamacadku kasoo baxay waxaa laga rabay in ayag ay qaataan internship u sameeyaan kadib tababar ay siiyaan soo marka experience xaqu keenaa haddii aan experience aan haysan lahay ma u imaan lahayn qofkan laakiin sababtuna waxay tahay inaa experience aan ka helo oo xirfad yacni oo aan ku shaqaysan karna ayaga ka barta taa marka waa caqabad u muhiimsan xagga suuq shaqada marka oo ka fiiriya waxyaabo kale way yani way jiri karaan oo caqabado kale oo yani ka mid tahay oo kale in yani shaqadii ay ku salaysan tahayba yani qof yaad tahay qofa inaad taqaanid oo kale qof saaxiibkood meesha u joogo kale oo yani qof kale saaxiibkiisa inuu meesha u keeno oo kale aan la fiirnaynin qofkan wax soo saarkiisa aqoontiisa yani mararka qaar waxaa imaan kara qof asoo aqoon leh oo bidkiis markuu soo baxay asoo aqoon kusoo baxay markuu combany u taga anoo ina hebel ah iyo qofkan oo yani oo asiin aqoon leh markaa meesha isla imaana in ani meesha aad taga anoo aqoon aan lahanin oo meesha bis ku fadhiista qofkan waa la yaqaanaa oo laakiin qofkan aqoontiisa wixiisna waxaa lee marka yani beri waatee in badan oo la yidhahaa yani qof waxaa ka qaadan kartid yani qofkaasaa inta badan oo meesha la keensadaa haddii meesha imaad oo yani aqoontii ku imaado oo wax aan sameeyey ama qalad aan sameeyey yani iska baxa markaas meel oo lii raac bay adag tahay laakiin qof maanta oo in adeerkee markaa meesha aa keena yani qof kasta wax iga halay meesha u raaci lahay bay jirtaa fikirtaasna suuq way ka jirtaa oo yani sababta inta badan yani qabiil ku salaysan tahay laakiin waqtiyadan dambe soo taasina waxay u muuqata in laga sii tagay oo yani xoogga la saarooyey soo maadaama suuq shaqada kumaanaysid maxaa xirfad aa leedahay waataan waa sabab marka yani xirfadaha oo kale ay muhiim u tahay ani ahaanad markaa ka bilaabo kala jirtaan xirfadaad waa xoog la xasaaraya barashadiisa oo hadda xirfadaha ii socdaan inaa xooga saaro in inaa barto kuwa qaarna yani waa ii qorshaysan yihiin inaa sii wado marka eh, xirfadii waxaa kusoo gabeynaya marka yani caqabad kastoo qaba jirta in oo lala kulmo caqabadin yani ma ahan eh, bilow oo yani waxay leedahay meel bilow laakiin malahan meelay ku eg tahay marka almost qof kasta yani suuqaas imaanaya caqabad waa kala kulmaa laakiin caqabadaha aysan noqonin mid kaa hor istaagaysa yani mustaqbalka aadi aan leheday haddii oo suuq shaqada awaasid markaas eh, waxaa soo bartay fikir le ma oo fikir ganacsi no hadii la tahay fikir ganacsi dee aad la imaatiina soo waxyaaba badanaa sameysan karta intaa meeshii adi oo shaqaale ka noqon lahayd adaa maanta loo shaqeyn karaa
dabcan waxaad noo sheegtay cali eh, inaad caqabado la kulantay marka maxaa aad u tilmaameysaa eh, sida isaaq iyo eh, tiimkan kale nala fadhiya iyo kuwa kale ee hadda laga yaaba inay dhegeysanayaan oo tala ah haddii ay dhiganayaan eh, sanadaha ugu dambeeya jaamacadda horta eh, yani eh, talo horta inta badan yani waxaa waxa laga weydiiya qofkii jabka soo mara Eh, inkastoo aan jab saas aa soo marin laakiin ani halka xab maanta aa ka shalay waxay tahay markaa jaamacadda aa ku jiray yani ma yani ma ku baraarugsanen waxa la yiraahdo volunteer kusoo shaqeey so s- yani maanta qofka maanta oo last year ku jiro yani talada ugu muhiimsan aa siin lahaa waxay tahay yani in sanadkaas maadaama aa last year aa ku jirtid ama eh, yani hal sano ama laba sano ku harsanaata in xoog aa saartid horta eh, xiriir badan inaa samaysid Eh, sidoo kalena xirfado bara keliya jaacada ku tiirsanay shahaadadeeda oo xirfad isbar Eh, midda kale yani ka qayb qaado wax walba oo jaamacad ay sameynayso barnaamijyada sa- oo tusaale oo kale yani inta badan jaamacadaha hadda waxay sameeyaan urure sameeyaan ururaas ka qayb qaado soo banaag iskeen markaas waxaa ku furmaya albaab oo anigoo yani jaamacad ka tirsan laakiin aan lahayn xiriir eh inaa oo albaabkaas iga soo xirmo aad markaas waa gali kartaa oo tusaale oo kale haddii yani in hormuudka oo fa- faculty-gan xiriir fiican la leedahay anna oo xiriir aan la lahayn laakiin isku galaas aan ku jirno isku fasal aanan oo ani marka marka ink wax u baahda eh, toos mu- uma aadi karo in adiga kusoo maraa taasna waxay keentay in adi xirfadaas meeshaas oo yani awood a ku yeelatay so taas marka waxyaaba badan oo ani intaa jaamacad ku jiro aan ku baraarugsanay ahaday hadeertan ah ka shalay laakiin intaa jaamacadda ku jirtid soo wax u muhiimsan waxay tahay ka qayb qaada barnaamij walba jaamacad ee sameynaysa sidoo kalena isku day yani me- inaad oo si volunteer u shaqaysid keliya shaqada ma ahan wax lacag ku salaysan yani shaqooyin qaar waxaa jiraan oo lacagta ay ka muhiimsan tahay xirfadda aad ka badan- aad ka baranaysid marka shaqooyinkaasna raadsa oo si volunteerna ugu shaqeeya Eh, waxaan rabaa markaan inaan siiyo eh, isaaq eh, isaaqow eh, dabcan hadda gabagabaa tahay dadaallo badanaa samaysaa saa sheegtay oo dhinaca xirfadda ah ka waran horta suuqa dadaa kaaga horreeya oo aad aragto maxaa hadda ka aaminsantaha suuqa adiga suuq shaqadaniyo saacadan la taagan yahay waxa u baahan yahay is leeyahay inaad network aad samaysato oo network oo mid xataa guulaysto inaad samaysato anina waxaan ka aaminsanahay inaad network guulaysto oo xiriir xiriir dhab ah oo guulaysto inaan sameeyo oo aan la sameeyo dadka takhasuskeyga ah oo dhaqaatiirta meel alla meel alla networka ma naqanayo inaa takhasuska bis aa ku ekaatid wuxuu naqanaa inaa maxaa la yidhahdaa qof alaal qofka amaantas baratiin beriyuhu meel kaaga soo bixi karaa oo meeshaa u baahneed qof asu yaqaano oo macrifo yihiin inuu joogaa laga yaabaa ay saas ay kugu fudaato midda kale waxaan ani ka aaminsanahay in uu u baahan yahay xirfado badan oo beri ka maalin aan ku tashan markaa jaamacadda aa dhameeyo inaan xafiis fidhinsan doono shaqa aa heli doono inaan ku tashan oo waxaa aaminsanahay aa- ani ahaan waxaa ka aaminsanahay in oo maxaa la yidhaha xirfado badan aa barto si oo maxaa la yidhaha haddii shaqal aa waayo xirfadeeda aa ugu aa ugu shaqaysto midda kale waxaan ku tashanaya maxaa la yidhaha maxaa eh, sidoo kale waxaan aaminsanahay in waxaa ka aaminsanahay in aan experience badan aan raadsado si oo maxaa la yidhahdaa beri ka maalin maxaa experience aan leedahay haddii la dhaho saddex sana ah waxaan kasoo shaqeynaya waxaan hayaa si aan u dhaho ayaan hayaa oo sidoo kale waxaan aaminsanahay inaan volunteer aan ku shaqeeyo hadda waxaan ka mid ahay tiam ololaha nadaafadda ee wacyigelinta dee deegaanka ka shaqeeyo oo isbuuc walba jimcaha heebta leeda tago aan ka tasanahay markaan waxaa ii dhammaanaysaa i think sanad aan ku dhowaa oo maleyna aan ka- aan qayb ka ahay marka waana ku faraxsanaa inaa tiimkaas ka tirsanaado waxay i bareen maxaa laa ii furtay ujiye badan oo aan bulshada ku ogeyn oo inaan network aa samaysto dadkaas aa barto waxaan beryahan waxaaba isku arkay bulshad dhalaala shirkaato inaan saddex qof ama laba qof inaan aanoo aqaano inaan soo baxo ama dadkii aanoo aqaanaan tagaa dad kale cusubin inaan kasoo barta aan bartay marka tiimkaasna aad iyo aad u mahansan yihiin waxaan rajeynaa tiimkan dhegeysan doon inay qeyb ka noqdaan ayagana oo maxaa layidhahdaa si oo waxyar aa qabato wadanka aad aa u qabataa waxayna ka qaraan waxweyn camalkan maxaa la dhahaa inay maxaa layidhahda dadku waxaa rajeynaa inay si niyad leh u qabtaan inta badan markaa tiimkaas haddaan fiiriyo oo waxa ay ka aaminsanahay suuq shaqada markaan ka baxo tiimkaas waa maxaa layidhahda ololaha markaan ka tirsanaa tiim aniga isku fasan lahaa oo liida xeebta isku arki jirnay anoo bahashu wato waxay dhihi jireen niyow qashin aruuryaa naqatay maxaa qaldan waxaan dhahaa niyow saas wax uma jiraan sidaa u fikiraysa maane si kale bahasha jirte si kale meel kale ay kaa jirtaa fiiri aan dhaaniyo hal ilaa wax ku fiirin midda kale sida aayadda qur-aanka ahayd in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim waxaa waaye dadka inay naftooda marka hore adiga naftaada waa inaa bedeshaa oo maxaa layidhahda wax yarka aa qabanaysid inaa maxaa layidhahdaa camalkana maxaa layidhahda inaa ilaah dartiisa aa u tala saarataa oo aa u qabataa midda kale waxaan kaloo ku daarsan lahaa in dhalinyarada maanta joogto waqtigooda ay ka faa'idaystaan maanta waqtigaada aduu ku dhaafo wax kaaga muhiimsan waqtigaada ma lahan haddii hal saaca maanta aduu game dhila ay kugu dhammaato halkaas saac waaba marbaa ka shilayn doontaa oo waxaa ka shilayn doontaa markaad weynaato markaan waxaa siinaa xamdi xamdi maxay tahay sababta ardayda jaamacadaha badankood ay weli ugu ordayaan shahaadooyinka guud halkii ay ku darsan lahaayeen xirfado waxaa laga yaabaa inay tahay inaysan fikrad buuxo oysan ka haysan qofka xirfad inay noloshiis wax ka bedeli karto ama horumar gaarsiin karto keliya oo ku filantahay wuxuu jaamacadaas kasoo barta oo shahaad ku qaadin oo qarash ku bixinoo inuusan u rabin qarash kale inoo bixiyo soo waxaas kale u barto ayna ku adag tahay ama aysan maskaxdiis ka dhaadhacsanayn maanta inuu horumar gaari karo xirfadaas darteeda asagoo lagasoo taga shahaadadu jaamacad ka baranayo markaan waxaa siinaa sways sways haddii dhalinyada soomaaliyeed ay baran lahaayeen xirfado la taaban karo sida farsamada gacanta ama aaminsan tahay in shaqo la-aantu ay si muuqato u dhiman lahayd iyada oo aan la sugin dowlad ama shirkado waa mahadsan tahay xirfadaha way kale yihiin xirfad waxaa jirta haddaad barato as personal individual yacni kali ahaan adoo kaligaa ah isku meel mari karto ismaalgeli karto ee xirfad intaa barato a u baahan tahay inaa qof uga adeegto marka xirfadna adaa iskugu adeegaa xirfadna dadkaa loogu adeegaa xirfadahaasii kale ah xirfadaha dadka in loogu adeeg waxaa laga yaabaa data analysis ama digital wax la suurtagal yani wax lamid ah aa soo baratay markaasoo kale waxaa rabtaa inaa qof ama urur ama maanta dad guruuba aa u shaqeyso marka xirfada gacanta mida ani aqaano kala timjaro kale taasna adaa kaligaa suuqa isla geli karo tusaalaha ka wadaa marka qof kastaba xirfadoo bartay ku xirantaha xirfado keligiis oo qofka isku meel mari karana waa jirtaa xirfad oo maxaan ku dhahaa meel u baahan waa jirta marka fursadaha qaarna jaanis way haystaan qaarna may haystaan qaarna waa lagu noolaan kara yacni waxbaa laga sameyn karaa oo baahiyaya dabooli karaan qaarna ma dabooli karaan sidaas u arkaa
suweyse waxaa ii sheegtay inaad xirfad baratay cilaansaarka iyo habkaa ku baratay iyo caqabadihii aa kala soo martay bal nooga waran aniga xirfad horta cilaansaarka wax aada u fudud waaye dad badanoo iskoolo u galo way jiraan laakiin aniga iskool ma u galin moobeelkeyga ka bartay weliba maalin waxaa deganeen meel magaalada aada uga baxsan daarusalaam aa deganay deegaan cusub ay ahayd meel dadka ku badanyaha xataa ma ahayn hooyo iyo adig daris yaroo qaraabo qaraabo afar cid camal aa meesha ku degnayn bukyeer ma ka dhowo meesha cilaanka laga saarto waxaa waaye google daarusalaam meesha googlahan deganayn marka shan iyo tobanka ramadaana la gaaray ciidda hadday dhammaatay yaa gabdhaha cilaanka u saari doonaa la dheh cilaan maa dhib lahan dhaha anaa kuusa sawiraayo waxee markaasaa la iska soo baro maa u maleysaa tigtogaa galay waa fiili waa baraatikeeyey cajiinaa qasay bacda baastadaa sameeyey waa ku shubay waa isku saaray saasaas u sameynaya ciidiina markii la gaaray cilaan professionala saaray kabacdii heer wuxuu ii gaaray sii kala go- markaasaa la dhahay xirfadan waa kusoo baxee maa sii bilaarist waa sii bilaaray kulli moobeelkan ka bartay haddana waxaa aaminsanaya inaa professional ku ahay meelo badan aa ku jooga
marka xirfadaas maxay kaa caawisa adiga aniga xirfadaas waxay iga caawisa horta walaahi inaa asxaab badan aa yeeshto xitaa saaxiibaday badanaa oo jaabkooda oo u baaqday dariskeyga qaraabadeeda way ugu nasteen xagga jaabkooda yani dumarka waa ogtahay bukiyeera saaxiib leeyina qarash badan uga baxaa waxaa isku fahamna waa isku fahamnay wixii walaalahey ah anaa u saarayo fari waaye saaxiibada sidoo kale dariska qaar u hoosgeliyaa marka waxawaaye wax badan ay iga caawiso oo dad badan inay qof muhiima ii arkaan xataa badanaa dadka
isaaq maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dari lahaa ani in shaqo la-aanta maxaa la yidhaahdaa ay yaraan leedahay misena inay meesha ka bixi leedahay ma aaminsino maxaa yeelay dadka dhan mawada mawada wanaagsanoo dad qaar waxaa ku jiro markas dad waxaa laga helaa dad aan horu soconaynin oo oo maxaa la yidhaahdaa aa laga helaa marka waxaan leeyahay waa yaraan leedoo intaas yartana lama xisaabi leenoo waa yaraan leedaas leeya oo meesha way yaraan leed meeshana toos uguma bixin laakiin waa sida baafatiga camal baafati weligeed adduunyada baafati weligeed inay zero hungary weligeed la gaarayo waa sustainable social development way ku jirtaa laakiin in la gaarayo iyo in kale weli hadda laba kun toban iyo shantii ilaa laba kun iyo soddonkaa la qabtay inay zero hungary la gaaro still waxaa waaye waxaa waxaa ku jirto weli soddon sano waxaa ka dhiman afar sanaa ka harta marka toban iyo shantaas sano laba kun toban shanta ilaa laba kun iyo soddonka waxaa toban shan sana eed afar sanaa ka harta waxaa isleeyaha hadday sii badanaysaa isleeyaaba ani hungary oo baahidii oo zaa'idka ee hadday sii baqo hadday sii badanaysaa marka waxaa isleeyaha ani faqri waa yaraa lahaa bishan kama bixileen
x alfraad oo magacii laga bedelo loo bixiyey new alfursan daltal kaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraaye xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuunkii ilkiyoo dhan ku faafay
new alfursaan daltal kaninig ma tegin miya
ma tegin walee duqcaashadi deriskan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jiraneede kumbuyuutara inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheer iyo afkeeri laga tusa aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihii xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag adaaba yaabaahe bal haddaan tegaa waatan hortaadaahe gal cabdille erad la bujaayoonan aqaanin beriga badana yaa afkaagii mugdigaahay iyo ilkahaagii murxabunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyey niyuu alfursan dantarkaniinigaan tega arro aasaysaan kuugu caddeeyeen hee niyuu alfursaan waa tegis haddayba saan ilkihi u cadday hayso una daawayhayso niyuu alfursaan dantalkaniinig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba niyuu alfursaan dantalkaniinig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto niyuu alfursaan daltalkaninig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo muddo soddon iyo shan sano aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lixarshan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lixarshan sagaal sagaal soddon iyo sideed sagaal sagaal ama eber lixa lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabis shan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن
maytaatuuraykiyow warandaaradeeni cadaad ku biirsada maytaaduuraykiyow warandaaradeeni cadaad ku biirsada darsiyo xigaalo reeda haddaynan isdaynayn miyuu reed ku tegaya qaybihii dambe ee kas wadaagaya degta ku haysaan haddii aad hal talo soo jeedin lahaydeen maxay noqon lahayd cali ayaan ku bilaabayaa Ee, horta yani markay tale imaato horta waxaa xoogga saari lahaa qofka inuu yani oo yani sameysto waxaa loo yaqaano inuu si fiican u barto communicationka sababta communicationka yani albaab badan kuu furaya haddii noqon lahayd yani inaad dadka oo tusaale oo kale maanta yani ee, xirfadaan leeyahay laakiin ma aqaani si dadka yani xirfad aan aqaan dadka saa ugu sheega so waa caqabad ugu muhiimsan marka in communicationka yani very important ay tahay inuu si fiican qofka u barto waa first yani xalay skillska ugu muhiimsan haddii skillska la raacsiiyey oo qofka yani muhiim u tahay inuu barto kale waxaa ka mid ah qofka inuu yani yeeshto eh, creativity thinking yani inuu qofka yani markii xaalad xaalad markay qabato oo kale yani inuu fik- fikirkiisa oo kale inuu yani oo adeegsan karo waa yani waxaa isaga waa laba skill ugu muhiimsan oo qofka yani maanta inuu u baahan yahay Eh, haddii ay noqon lahayd in yani noloshiisa oo qofka yani uu sameeyo horumar fiican sababtoo qof maanta ani si kasta dee xirfad u aqaana laakiin aan aqoonin sida qofka ula xiriiro ha noqoto yani qofka inaa baahideeda inaa u sheegta ama ha noqoto in yani mashruucaa samaystay inaa qofkan fahansiiye haddii aana aqoonin yani weligey yani inaa heer ay gaar iska daaya bo- eh, booskiya taagnaana marka waa laba skill u muhiimsan isla yani qofkaas inuu xooga u saaro xamdi ansiina taladeeda waxaa waaye xirfadda ma xirfadda aad maanta baratid waa guushaada beri keliyaha ku ekaan waxbarashada oo qaaska ah maanta bonus ku darso xirfad oo mustaqbalka maanta wax ka bedeli karto experience fiican aa ka helaysid aana zaad ugu fiican tahay keliya waxaa dooranin waxa maanta suuqa ka socdo waxa dadku kacsan yihiin inay bartaan qofkaana barnoosaana dadku yihiin laakiin baro maanta waxaa adag fiicantaha horumar noloshaada isgaarsiin kartid suways adigana aniga taladeedu waxaa waaye in barashada xirfadaha horta lasii kordhiyo qof hal xirfad intoo barto maalin la fadhiistaa dhaho maanta xirfadaasaan leh xirfadaas ma sii jirayso waa laga tagayaa maanta haddaa graphic design aa aqaana dhihi jirta beri ee ayaga maxaa ka taqaanaa waa way sii dalacaysaa mar maalinta ka dambeysa xirfad cusub aa imaanayso hal xirfad yaa lagu ekaana xirfadaha barashadooda halasii badiyo baahiyo badanna way dabooli doonaan saas aniga aaminsanaa talada isaaq adigana maxaa talo ku dar lahayd Eh, ani waxaan ku dari lahaa maxaa la yidhaahdaa inaan ku daro maadaama saaxiibkii cali oo sheegay communicationka eh, ani waxaan ku dari lahaa maadaama communication haddii communication aad barato waxaa ku xiga network inaad samayso marka networkinga wa- waxaa is leeyahay waa inaad networking aad samayso maxaa yeelay networkinka oo hal maalin aad si fiican u fahanto xirfad waa xirfad horta networking networkinga hal maalin oo networkinka aad si fiican u fahanto waxaa is leeyahay ha ama shabakad kugu xiran waxaa is leeyahay noloshaada xagga shaqada nin ayay bedeli doontaa is leeyahay maxaa yeelay ani ahaan ani tusaale markaas kusa soo qaato tusaale kale ma hayay Eh, ani ahaan tusaale markaas soo qaato hal maal eh, talaadadii aan qaatay networki maadadeeda course ahaa and then maalinka ku xigto eh, arbacadiina arbacadiina waa dhaqangeliyey marka xaafada ilaa aan ka taga markaa inta ka baxaya ilaa xaafada aan ka tagaya niyadey waxaa ku jirta bes networkinka ku jirtay anden maalinka arbacadana shir aan ku jiro oo maxaa la yidhahdaa maalinka dhalinyarada adduunka aheyd shale marka shalaa waxaa ii go-aansaneed marka sidoo macalinka uu sheegaya ifantiga intoosan dhicin aqal soomaaliga ahaa camal aqal soomaaliga waa marka meesha kuwami- oo ka bilaabanayo dadaa fiirine dadka meesha ku jira fiirine titlekooda fiirine anden ani intaan meesha resiiskaas aan ku waday waxaan ku bartay maxaa la yidhahdaa dhowr qof oo ani aa isku shaqanahay aa isbi- isku isbishaalnahay marka waxaa ii soo baxday dhammaantood horta ani hal qof inaan kasoo bartaa muhiimadii ahayd saddex qof aan soo arkay marka saddexda qof waa ii suurtageli weysay laakiin mid kamid ah aa warbixin fiican hadda ka haystaa oo waa ii imaan kartaa ay dhahay marka saas intaasaan ani tal waxaan sii lahaa in in networkinka ay badsadaan dhalinyarada sabriin maxaa kusoo gabagabeynaysaa adiga Een, waxaa kusoo koweynayaa taladeyda talada talo- talo waa tii rabi laakiin haddii aan isku dayo talo waxaa dhalinyarada sii lahay inay mindsetkooda bedelaan inay mindsetkooda iyo fikirkooda qaabka fikirka aa u fikiraysid noloshaada qayb weyn oo horta marka koowaad ka leeyahay sidaa adi isku malaysid inaad tahay uun bay dadku u arkayaan so waxaa dhihi lahaa qof walbo marka uu fikirayo ama markuu fikrad ku fikirayo ha ugu fikiro sida ugu quruxda badan negative mindsetka aa iska ilaalino aan noqono dad maskaxdooda maala oo fikradahooda aamina oo isku kalsoonaada oo ay ka dhaadhacdo inay beri ka maalin wax walba qabsan karaan oo aysan maskaxda bis just ee dhihin dhin adeero iyo waxaasaa magaalada ka socda waxaas waa laga soo baxay toban toban sigiisaa la marooyaa qof walba iyo aqoontiisa iyo khibradiisa iyo maskaxdiisa unbuu meesha gees unbuu tegayaa so waxaan leeyahay mindsetkiina ka dhiga mid fiican guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaagtan iyo kulanti dambe nabadgelyo